asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan jimco wanaagsan qodobada wararka idaacadda dalsan saaka idinaysa waxaa ugu waaweyn taliska qaybta barihi iyo maamulka deegaanka gubadley ee gobolka banaadir oo iskaashanaya ayaa deegaankaas ku gubay jawaano ay ku jiraan xashiish iyo maandooriyo kale dalka soomaaliya iyo etoobiya oo ka wada hadlay xoojinta xidhiirka amniga iyo siyaasadda ee labada dal waalada amniga ee soomaaliya oo sheegtay in cid gaar ah ay bixisay saanadda ciidan ee ciidanka la geeyey dhowaan magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan dad lagu taageerayay xildhibaanka loo doortay kursiga hob lixdan iyo afar ee maxamed cajiib oo lagu qabtay magaalada dhuusamareeb dowladda swiden oo soomaaliya ka caawinaysa sare u qaadidda dhinaca cadaaladda dalka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
markale kulan wacaan wanaagsan khiyaartan dhegeysanaysaay waa siddeed iyo labaatanka bisha koowaad ee januari sanadka laba kun iyo labaiyo labaatan kusoo dhowaada warkiio fidsan taliska qaybta bari ee gobolka banaadir iyo maamulka deegaanka gubadley oo iskaashanaya ayaa deegaankaas ku gubay jawaano ay ku jiraan xashiish iyo maandooriyo kale wariyahayga faadimo cabduqaadir xasan ayaa faahfaahinaysa
halkan waa dhabarka dambe ee mariina biij gaar ahaan waaxda buurbishaaro goobtan cidlada ah waxaa lagu gubayaa labaatan loor ama juwaano oo ay ku jiraan xashiish noocyadiisa kala duwan leh weliba juwaan walba waxaa ku qoran dushiisa magacyada shakhsiyaadkii loo kala waday daroogadan balse iskaashi ay sameeyeen maamulka deegaanka gubadley taliyaha qaybta bari taliyaha saldhigga karaan gaashaanle salaad caraale cali taliyaha gubadley xasan axmed rooble iyagoo ku guda jira howlgala ay ka sameynayeen qaybo ka mid ah deegaanka ayay qabteen gaari nooha ah oo ka buuxay labaatan tan oo xashiisha walow raggii waday ay baxsadeen haddana mas-uuliyiintan waxa ay sheegeen inay ku raadjoogaan dadkaas iyo kuwii loo waday alaabtan islamarkaana waxaay xuseen tani inay tahay mid lagu dhibaateynayo shacabka soomaaliyeed siina wadi doonaan howlgallada sidaan oo kale ah taasoo ka hortag u ah bay yidhaahdeen gacanta sidii loogu dhigi lahaa wax lagu dhibaateynayo ummadda taliyaha qaybta bari ayaa tilmaamay in arrintan ay qayb weyn ka qaadanayso howlgallada joogtada ah ee booliiska soomaaliyeed ay sameeyaan laguna xaqiijinayo ammaanka dalka iyo dadka dhammaan waxaa mar qura dab la qabadsiiyey sida idiin muuqata jubaanadii xashiishka ku jiray intaasi kadib cabdulaahi nuur maxamuud kaalibey waa guddoomiyaha deegaanka gubadley oo ugu horeyn warfidiyeen ka la hadlay kana warbixinaya qaabka ay kusoo qabteen xashiishkan annaga waa midda golka banaadir ku shaqeynayno ayaa howlgal aan ku jirnay aan shaqa aan wadnay ayaa waxaa nagu soo dhacay gaari sida alaabtan idiin ee meesha taallo ee ah wax loogu talagalay in lagu gubo aba lagu dhibaateeyo aba lagu fasahaadiyo carruurta iyo dadka jooga gobolka banaadir dhammaan siiba dadka yaryar ee dhallinyarada ah ayaan qabanay waxa dhan oo loo wadana meehayn khayr gobolka banaadir loo wado amba wax la cuni raboo wanaagsan meehayna waxay ahaaday xumaan la doonayo in gobolka banaadir dadkiisa lagu beero waxaan leenaha marka waa ka hortagnay waa qabannay waxaan u yeednay hay-adihii ay husaysay hawshaan ee ku shaqada lahayd oo ay kuliiska qaybta bari ayaan u yeernay saas iyaguna noogu yimideen annagoo si wada jira u wada joogno ayaan waxaan ka wada qayb qaadanay inaan iskula ogaano goobkii gubaayay oo lagu qabanayo wixii lasoo qabta lagu soo bandhigayo waxaan rabnaa marka dadka shaqadan ku jiro ee afar iyo labaatan saac ka waantoobayn annaga hadda waxaan gubo weynaa oo gaarigii saaray waa ka dejinay waxaan gubo weynaa hadda wixii saaray gaariga oo halkan yaallo aad arkaysiin ummaddana qof walboo arka uu yaabi doono uu fajac ah laakiin marka dambe on qabanno gaariga iyo alaabta kala geebi ma doono waa la wareegaynaa waana gudaynaa gaarigaasna wuxuu noqon doonaa gaari aan meel baliiska ku wareegin amniga loogu shaqeeyo noqon doona insha allah duwaalayno gaashaanle cali calosow xasan goof jooge taliyaha qaybta bari oo ugu dambeyn hadalka qaatay ayaa digniin adag u diray dadka ku raad jooga falalka caynkan oo kale ah wixii xilligan ka dambeeya waxaa la tiigsan doonaa ayuu yidhi sharciga xigana waxaan mahad celinaha maamulka kubadley runtii dadaal badan ay muujiyeen iyo juhdi iyo howlgal iskaashi ah oo ku yimideen alaabta meeshaan taalla waxyaabihii maamulka iyo hay-adaha amnigu ka digayeen maalmahan la socday ayay ka mid tahay howlgalladii socday waxaa intaas xigta inaan uga digno bulshada sidaan u dhaqmaysa ee magaalada soo gelinayda iyo hay-adaha amniga iyo maamuladiyo iskaashaday waa ku daba joognaa maalin walba saacad kasta mana aqbali doono cid kasta oo isku taxallujisa inay beerteer inaba wax ka soo gurto magaalada soo gelido ay magaala ha ku gubato beerteeda ha ku gubato gurigeeda laakiin inay dadka deegaanka naga gubta nagana fatahaadisa ma aqbali karno mana noo cuntamayso waxaan leenahay kawaan tooba waa marka koowaad horena waa laydinkugu sheegay mar labaadna waxaan leenahay kawaan tooba marka saddexaadna cid kasta ee magacyada meeshaan ku qoran mid midaa loo raadin doonaa magacyada halkaan ku qoranna waxaan leenahay waan naqaanaa magacyadan meeshaan ku qoran kawaan tooba waa markii labaad iyo markii saddexaadaan idin leenahay sharcigaa xigi doona hantidiinuna saasay ku baaba'aydaa lacagaad ka soo bixinaysaan wax aan suurtagal ahayn inaad bulshadeenna ka keentaan ganacsigu waa kuu furan yahay gal midda ummadda kula qaado midka ummadda lagu dhibaatayahaayo oo maandooriyaha iyo xashiishadda in looga ganacsada ahuna ma ogolaa doono awaamiir buuxdaana u qabnaa hay-adaha amniga iyo maamulka gobolka banaadir gaar ahaan maamulka gubadley iyo booliiska qaybta bari dhammaan way iska kaashadeen inta eriyadayna qusaysana waxaan leenahay ciddii lagu arko tallaaba sharciga waafaqsan waayo faadumo cabduqaadir xasan raadyahay tiviga dalsan muqdisho
maasanid faaduma dowladaha soomaaliya iyo sidoo kale ethoobiya ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka amniga iyo siyaasadda ee labada dal sida uu ku warramayo waryahayaga cabdinaasir al cadaala
wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda federaalka soomaaliya cabdisaciida muuse cali ayaa kulan labageesooda ah waxa uu magaalada cabdis aaba kula yeeshay ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee jumhuuriyadda federaalka etoobiya jamed matan xasan labada wasiir ayaa kulankooda waxa ay kaga wada hadleen kor u qaadista xiriirka labageesoodka ah ee labada dowladood iyo sidoo kale horumarinta iskaashiga dhinacyada siyaasadda amniga dibadda iyo sidoo kale la dagaalanka waxaa ugu yeeran argixisada iyaga oo isdhaafsaday aragtiyo ku aadan horumarada iyo sidoo kale isbeddelka siyaasadeed ee geeska afrika wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah iyagoo mahad celiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga ee dalka etoobiya isxogweysiga iyo sidoo kale wadahadalka dhex maray waxaana sidoo kale hoose uu ka xariiqay sida soomaaliya uga go-an tahay in sare u qaadis ay ku samayso iskaashiga uu saldhiggu u yahay ixtiraamka qarannimada iyo sidoo kale madaxbanaanida siyaasadeed midnimada gubeed ee soomaaliya iyo etoobiya
wasaaradda amniga ee soomaaliya ayaa sheegtay in shakhsiyaad gaara ay bixiyeen sahayda ciidamada dowladda soomaaliya ee la geeyey magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan wasiirka wasaaradda amniga ee xukuumadda soomaaliya cabdulaahi maxamed nuur ayaa si faahfaahsan kaga warbixiyey shirkii shalay ay golaha wasiirada ee soomaaliya ay ka yeesheen arrimaha la xidhiira ciidankii la geeyey magaalada beledweyne wasiirka ayaa waxa uu sheegay in ciidamada beledweyne aysan jirin cid ay kala tashatay waa cid kala tashatay wasaaraddiisa iyadoo sidoo kalena aysan waxba ka ogeyn waxa uu carabka ku dhuftay wasiirka wasaaradda amniga ee soomaaliya cabdulaahi maxamed nuur in ciidanka la geeyey halkaas ay sahaydooda iyo dhammaan qarashaadkooda ay bixiyeen shakhsiyaad gaara taas oo uu sheegay in shaki weyn ay abuurtay ujeedka saxda ah ee beledweyne loo geeyey ciidankaas sidaa aadka ah u weysan sidoo kale waxa uu ka hadlay arrimaha ku aadan suuqa bakaalaha oo dadka ganacsatada ah ay xireen goobahooda ganacsi waxaana uu intaas uu ku daray in tallaabo adag ay ka qaadi doonaan isagoo intaas ku daray in mas-uuliyiintii ammaanka suuqa bakaaraha ku lahaa lala xisaabtami doono shalay ayay ahayd markii golaha wasiirada ee soomaaliya ay amar ku bixiyeen in dib loo soo celiyo ciidanka la geeyey magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan kuwaas oo la sheegay in markaasi aysan ku tegin halkaas ogolaansho xukuumadda dhexe iyo saraakiisha ku shaqada leh waa sida lagu yiri shirkii golaha wasiirada ee shalay ka dhacay magaalada muqdisho dowladda sweden ayaa soomaaliya ka taageeraysa sare u qaadidda adeegyada dhinaca cadaaladda wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka ee xukuumadda soomaaliya xasan xuseen xaaji oo booqasho rasmiga ku tegay xafiiska safaaradda sweden ee soomaaliya ayaa kulan la qaatay safiirka safaaradda soomaaliya ee dalkaasi master ber lindgred madaxa horumarinta mashaariicda iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda waddanka sweden wasiirka cadaaladda ee soomaaliya ayaa kala hadlay madaxda safaaradda xoojinta wada shaqaynta iyo isgarab istaagga bahda cadaaladda iyo garsoorka soomaaliya sidoo kale waxa uu waxaa ku helinayay booqashada la taliyaha sare ee siyaasadda iyo xiriirka iyo iskaashiga taariikhiga ah ee ka dhexeeya safaaradda sweden iyo wasaaradda cadaaladda ee soomaaliya ayaa waxa ay isku raaceen in safaaraddu ay qayb muhiim ah ay ka qaadato dardargelinta iyo taageeridda mashruucyada lagu tayeynayo sare u qaadidda adeegyada cadaaladda ee dalka gudana kheyrtan dhegeysanaysaa warkii o ad kala socoteen subaxnimada tan idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya waa naga intaa ciddii waseega waxay dib geli karaan radio dalsan dotcom
wararka adla haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dansan ee hankaagii sow haatan matelin warlehelyaabaha talalhel